waxaan rabaa hal arrin oo ka dhacday aadna noo xanuujisay degmada jowhar duwaayeelaho da ahaa lagu xoogaa la yidhi lagu faraxumeeyey waxaan rabnaa ciidamada qalabka sido inay wax cadoo baruufa keenaan ciddii dhibaatadaas ka dambaysay si sharciga loo horgeeyo oo wax looga qabto deegaanadan laguma aqaanin xumaan inay ka dhacdo sidaad og tihiinba amba dowladda cabdulaahi yuusuf ha ahaato waa halkan ay ka soo degtay haddii hirshabeelle tahayna intaad ogeedana wax lagu dhisaayey dadka deegaankan ku nool waa dad walaalah waa dad isjecel waa dhacdaan weligeed nuucaanoo kaleentooda ma dhicin waxaan rabnaa ciidamada qalabka sido gaar ahaan booliska iyo nabad sugidda inay wax cad oo maaragtayaa muuqdo arrintaas si sharciga loo geeyo baaritaankaas in la soo dedejiyo shakhsiyaadka ay u haayaan iyo haddii cid kaloo la tuhmaaya tahay qof kasta ee arrintaas gacan ka geysatana sidii maaragtayaa sharciga lagu horkeeni lahay shakhsiyaadkii fildarradaas iyo xumayntaas ka shaqeeyana gacan nagu siisana insha alla hadii la raalli ka noqdo waa abaal marinaynaa qoftii wax maaragtayaa caddaynaayo iyo wax nagu saacidaayo in dadka fidnadaas ka shaqeeyey